الوصول في نواة النقضة مثلا حديث في المسيء الصلاة أما المسيء الصلاة kii salaadiisa xumeeyey oo kale waxaaba dee meeshii kusoo noqnoqotay markii rukuucdii ictidaalkii iyo sujuuddii oo kale iyadii oo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ruuxii uu faray idmi'naan kollayna mala halkii khalalku kaga jiraa bay ahayd sumadma ina raakican iyo saajidan iyo bal dumaaniinadii marka dumaaniinaduna wax gaar loola yimaado maaha ee waxay ku dhex jirtaa dee ruknigan kale ama ficil kale ayay ku dhex jirtaa oy dumaaniinadu markaa dumaaniinadu waa sifo waxaan iyadu ay ku dhex jirtay ama rukuuca ama ictidaala ama sujuudana dee ficilkii mawsuufka ahaaba weeye marka waxa ay tahay halkan dumaaniinaduna dee ninkani waaba kan salaada uu rasuulkuba lahaa maa tukanee dib ugu noqo uu lahaayo amarkan dumaaniinadu maanta halkan dee waajibnimay ahayd haddaba wuxuu leeyahay deetani waa mithaalun dumaaniinaduye haddii sifo amar uu ku yimaado ama daliil amraya meesha uu yimaado amarkaasna calaa sabiili lwujuub uu yahay sifadaasun amarkani kuma koobnaanayo ee wuxuu si amar u noqonayaa wixii mawsuufkaana sababtuna waa maxay haddii aan halkii salaada nidhi salaada amarkan laysfaray baa dahaaradiina amar u noqonaya sababtu waxay dee salaadii lalama iman karo haddaan dahaaradii lala iman tanna waa tii un muqaabilkeedoo sifadii lama iman karayno haddaynaan mawsuufkii lala iman oo sifo gaar u jirtaa ma jirto dumaaniino uun ruuxuu yidhaa waan la imanaya iyadoo rukuucdii aanu la iman ama rukuucdii aanay u xasilin ama sujuuddii ay ku dhex jirtay aanu laba iman ee dumaaniinadii keligeed lama imanayo oo arrinku markaa wuxuu noqonayaa sida salaadii oo kale maca dahaara wa satri alcawra ficlu salaati umuu suurtagelayn taqadumu dahaara iyo isticmaalu satri mooyaane markaasaa amarkii salaada muxuu noqday amran markaa bidahaara ama bisatri alcawra halkana muxuu noqday dumaaniinadii dee suurtagal maaha oo lalama iman kara haddaan ficilka naftiisii weynaa ay ku dhex jirtay ee rukuucdii ama sujuuddii lala iman marka amarka dumaaniinada laysfaray ee waajibka layskaga dhigay wuxuu noqonayaa amar laysfarayo rukuucdii amar laysfarayo sujuuddii amar laysfarayo ictidaalkiibuu noqonayaa taas weeye in haddii kale amarkan dumaaniinadaan la fulin karayn haddii la ydhaa meeran kuucda waajib maaha waa laga tegi karaa dumaaniinadna ay waajibayd see loo fuli markaa weeye iyadii si loo fuliyo ayaa waxay keenaysaa waxan ay ku dhex jirtay mawsuufkeeda ahaa inuu waajib yahay in iyadii baa waajibe taasi waa mid oo waa tan mithaalkana dumaaniinadii inooga soo qaaday dee wixii kale saa salaamidna waataan wain kaanat hadday tahay oo liannahu laa yumkinu an yaatiya bisifati lwaajiba ilaa bificli mawsuuf ficilkan uu sameeyey mooye sifadii waajibka ahayd ee waajibka ku ay inuu fuliyo meeshay u suurto geli mayso wain kaanat hadday tahay asifatu sifadu nadban sunno ay tahay maxaa loo wadaa waa cibaaradii hore wado idaa amara ama dee umira bisifatin fi cibaada waa tii uun fain kaanat isifatu waajibatan mithaalkii baa soo galay xukunkii waan soo aragno dee waajib baa mawsuufkii noqonaya amar mawsuufkii uu noqon wain kaanat halkii bay tahay lakin halkii waa idaa umira bisifatin fi cibaadatin fain kaanat isifatu waajiba wain kaanat isifatu sifadu hadday tahayba nadban sunno ay too ujeedadu amarkan sifada laysfaraybaa calaa jihati nadbi ah oo sifadani waa sunne amarkan la ysfarayna waa sunno ahaanina waajib ma aha suuradaasoo kale sheekhu mithaamu buu inoo dhigtay hadalka kollay baxrulmuxiid oo kale oo isaguna imaam sulaym uraazi la yidhaaho kitaab uu leeyaho taqriir la yidhaho aadu kasoo naqlinayeen ayaa maxay ahayd haddaba in ida kan laa yadulu calaa kowni lmawsuufi waajiban walaa nadban waa hadalkiisasa inoogu iman doontaa eeg tii hore maxaan nidhi amarkan sifada la ysfaray kol hadduu calaa sabiili lwujuub ahaa wuxuu keenayaa mawsuufku inuu waajib yahay laakiin haddii sifo maanta la ysfaro waxa laysu farayna calaa sabiili nadba ay tahay taas iyada ma inama inama tilmaamaysa ama inama tusaysa ama ma keenayso waajibnimo sunatoon waajibnimona ma keenayso gaar ahaantii sunanimona ma keenayso macnaha waajib bay noqon kartaa mawsuufka uu noqon karaa sunana uu noqon karaa ujeedada haddii sifadan laysfaray tii hore calaa sabiili lwujuub bay hayd oo mawsuufkeeduna inuu waajib yahay baa meeshii aanili way keentay laakiin haddii sifadan laysfaray calaa sabiili nadbi laysu faray oo ay nadbinatay mawsuufku inuu waajib yahay ama uu sunno yahay amarkan sifadu ma keenayo sababtuna waxa weeye dee wixii oo imaka waajiba ayaa sifo sunaa yeelan karaa eeg wixii isagu waajib yahay ayuu sifo sunaa yeelan karaa isaguu waajib yahay ayuu sifo waajiba yeelan karaa marka kol haddii dee in mawsuufku isagu markaa waajibba yahay sifadiisu ay sunno noqon karto dee waajibna noqon karto kol haddii nadbigani ama dee sifadan laysfarayo calaa sabiili nadbi u yimi iyada halkaa kama qaadanayno mawsuufkuna waa sunni eeg saan tii hore uga qaadan tii hore maxaan ka qaadanay kol hadday waajib ahayd mawsuufku waa waajib iyada halkan kama qaadanayno kol hadday sunno tahay mawsuufkuna mee sunnatay mawsuufkuna waa sunna bal maalan misaalaantan soo qaato salaadan dhexdeeda subaxi oo kale ka soo qaad qira'a bal inta kale ziyaada iska daa faatixa la aqriya kuma sugan faatixadu dee waa waajib in la aqriya waa rukn arkaantii salaada kaba mida laakiin markay dee subax iyo maqrib iyo cishaay ay tahay qiraa'adaasi sifay leedahay waa jahri iyadana dee rasuulka ilaah baa inoo jideeyey waabaaba haddii aayadii suuratinse laguma fasirana shay laysfarayba weeye taa habeen lagaba dhigo marka laakiin sifadii qiraa'adan waajibka ay yeelatay maxay tahay hadduu ruuxu salaadii subax iska aamusu hoos u aqriyo dee salaadiisa way ansaxaysaa kol hadduu aqriyey sifadii ag sifaa jirtay qiraa'adii baa lahayd qiraa'adii waajibkaa lahayd haddana sifadii sunnay noqotay sifadii sunna marka kol hadday dee shaygii mawsuufkaha isagu waajib yahay sifo sunno yeelan karo isagu bal maalan sifo waajibana yeelan karo amarkan sifada uun keliya hadda wax kale maaha amarkan sifada laysfaray keliya kol hadduu calaa sabiili nadbi noqday kama qaadanayno inuu mawsuufku waajib yahay ama uu sunno yahay kama qaadanayno waxay u baahan tahay daliil kale oynu bal maalan taasi ay ku xidhnaanaysaa daliil cadaynaya ama sifadu inay manduubo tahay ama se waxa weeyaan sifadu ama mawsuufku uu manduub yahay ama uu waajib yahay sababtu sifadiibaa waxa weeya mawsuufka waajiba ayaa sifo manduuba yeelan karaa mawsuufka waxa weeya manduuba waxa weeyaan manduuba sifo manduuba yeelan kara taasba weeye waana kan mithaalkii inoo dhigtay laakiin waxaan yar horeysay si hadalku inoogu taam noqdo waayo hadalkiisaani taasi kuma sugnayn wadalika ka rafcu sawti bitalbiya sawdka koryeelkiisa talbiyada labayk allahuma labayk marka muxrimka uu ruuxu yahay markaa talbiyadan uu ku dhawaaqayo koryeelkii sawdka lagu koryeelayaba weeye lam yadulla ma tilmaamayo bidalika waa alamru birafci sawti weeye calaa wujuubi talbiyati talbiyada wujuubkeeda ma tilmaamayo macnu waa maxay waxa nas inoogu yimi iyadoo siiqo amarba weliba uu yahay in laysfaray dhawaaqa in talbiyada sare loo qaado rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhiba salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiid waxa ii yimi jibriil oo wuxuu amray inaan amro asxaabtayda ee inay dhawaaqooda sare ugu qaadaan talbiyada amarkaasaa yimi markaa eeg talbiyadii iyo dhawaaqan sare loo qaadayaa dee sifo iyo mawsuuf bay isu yihin talbiyadu waa alfaadan ama hoosa loo yidhaaho ama sareha loo yidhaha labeyk allahuma labeyk dhawaaqan sare loo qaadayaana waa sifadii bal maalan markaa maxay noqotay sifadii haddaba dhawaaqan sare loo qaadaya maxaa xukunkiisu yahay waa sunne kol haddii uu sunna waa sunne taasi markaas waa sunne oo kale walow dee bal maalan amar siiqadeed uu jiro sifadii baa nadbiya markaa amarkan laysfaray isagii baaba sunne ma keenayo in asalkiisii ama waxaan dee sare loo dhawaaqa sare loogu qadaya mawsuufka dilbiyada inuu waajib yahay taasi ma keenayso sababtu waxa weeye waaba tan oo haddii aynaan daliil kale usoo helin iyo waxyaala qaarkood dee daliil kaleba meesha aanay cidilaba iman siaan soo sheegay sifadii oo dee bal maalan mawsuufkii oo waajiba sifo sunna a yeelan kara isagoo dee sunnaana sifadiisu sunnay noqon kartaa marka dhawaaqan un sare loo qaadayee laysfaray taasaa ina laysfaro dhawaaq sarawqaadka weeyaane ma keenayo asalkii talbiyadu inuu waajib yahay ma keenayo siday bacd alculamaa yidhaaheen sababtuna waa arrinkaa hore marka horeba sheegeen dee saaxibalbaxriga kama soo naqlinayo lam yadula bidalika calaa wujuubi talbiya wa min annaasi man qaala dadka waxaa kaa mida cid tidhi oo dee kollay dhawaaqo sare loogu qaado khaasatan marka hore la ixraamanayo lahaba noqotee oo niyo uun keliya ee agtooda ixraam kuma xasilo sida xaniifiyada oo kale ee dee inuu ama talbiya oo kale raaciyo oo sare u qaado oo kale iyo ama waxyaale ayaa loo baahdaa si ixraamka ugu xasilo haddaba dadka waxaa kaa mida ku yidhi yadulu dalika kol haddii laysfaray rafcu sawt bitalbiya laysfaray dhawaaqan oo amar uu ku yimi halkaas amarkiina asalkiisu wujuub buu ahaaye yadulu dalika wuxuu taasi inoo tilmaami oo ina tusaya calaa wujuubi talbiyati talbiyada wujuubkeeduu tilmaamaya laakiin dee waataan marka horeba horraysiyan sheegnay sifadii mawsuufkii oo dee xataa waajiba inuu sifo nedbi yeelan karo sifadii kole dee calaa sabiili nedbi laysu faray ma keenayso mawsuufkii inuu waajib yahay whada khaطأ khaطأ weeye لأnnahu qad yundabu in laysu suneeya laarkaa ilaa صifatin صifo ilaa صifati ma huwa waajibun wax isagu waajiba صifadii inay dee sunno lagaba dhigo ay sunno noqoto wama huwa nadbun wax sunno ana in dee sifadii ay sunno noqoto labaduba way dhacaan falam yakun fi nadbi markaa nadbigan ujeedadu amarkan laysfaray sifada calaa sabiili nadbi laysu faray kuma sugna daliilun calaa wujuubi lasli asalka wujuubkiisa wax tilmaamaya kollay bal cibaaradu sharxiisa kasoo naqliya halka hore ka yar cadna waad neegan doontaane laakiin anigu taa hore dhaan ku kaaftoomaya waxa weeyaan amarkan sifada laysfaray hadduu calaa sabiili lwujuub yahay mawsuufkii waajib buu noqon waay haddii kale lama gudan karo waxaa waajibkaa sifadii ahayd haddii amarkan sifada la ysfaray calaa sabiili nadbi uu yahay taasuun daliil ma noqonayso inuu mawsuufku uu sunno yahay inuu waajib yahayna daliil uma noqonayso sababtuna waxa taasi waxay ku xidhnaanaysaa daliil kale ayuunbay ku xidhnaanaysaa inoo caddeeya asalka hore asalku waxa uu xukumkiisu yahay waayo waxaan nidhi waxaa bannaan iyadoo wuxuu mawsuufku waajib yahay inuu sifadiisu sunno ay noqotaa suurtagala ama dhacdaba saa dee imanka jahrigaa qiraa'ada aan idhiba marka kol hadday taasi jirto sifadani kol haddii calaa sabiili nabi u timi mawsuufka xukumkiisii sunanimo ama waajibnimo kama qaadanina ama inama tusayso waana kan dee umuuraha aan kuba cilaynay isaguna hadalkiisa waatan aan aragnayba faslun idaa amara hadduu shaaricu amro bishayin shay u amro kaana wuxuu noqonayaa dalika amarkaa shayga la ysfaray nahyan nahyi buu noqon can diddihi shaygaa didkiisii layskaba nahiyey min jihati lmacnaa xagga macnaa markan eegna xagga lafdiga maaha dena lafdiga amar iyo nahyi bay kala yihiin fain kaana dalika alamru amarkaasi hadduu yahay waajiba mid waajiba kaana nahyu nahyigu wuxuu noqonayaa can diddihi didkiisa layskaba nahiya calaa sabiili wujuubi waajibnimo dariiqeed wain kaana nadban amarkaasi hadduu sunno ahaana kaana nahyu nahyigu wuxuu noqonayaa can diddihi didkiisa layskaba nahiyaya calaa sabiili nadbi sunanimo dariiqii buu noqon batana waa masalo kale khilaafkeedna isaga inoo sheegi doona maxaa ay tana tahay horta dee amarkii baan ku jirnaa nahyina waa inoo dambeeya laakiin nahyiga sad amarka uu hadalka ugu badiyey waa koobi doonaayo dee waa say aimada kalaba yeelaan sababto mabaaxif badan way wadaagsadaan cagsi uunbay isu noqonayaan sidaa daraaddeed markay amarka yar dheereeyaan nahyiga way soo koobaanoo dee umuuro xaggan horubaaba lagama fahmaya ay wadaagsanayaan oo ka dhaxaysa imankan maxay tahay shay baa ruuxii la faray oo lagu kalifay shaygaa lagu kalifay muxuu noqonayaa buu leeday horta lafdi ahaan amar weeye oo lafdigiisa marka la eego iyo la xagga lafdiga la eego ma noqonayo nahyi ma noqonayo laakiin markaan eegno macnaa iyo waxa uu keenayuu laasimsanaya ama uu kulansanaya eegno waxa amarkani ka dhigan yahay waxaan la ysfaray wixii didka u ahaa oo laysu diidayo waayo kollay dee waxa la imaatinkiisiibaa in laga dheeraado didkii keenaya in laga dheeraado marka wuxuu isu rogayaa amarkii shayga la ysfaray xagga macnaha wuxuu isaga rogayaa nahyi layskaba nahiyey maaha xagga lafdiga lafdigu dee isma bedelinoo lafdigu waa amarkaasi nahyi oo lafdi nahyi inooma yaalo laakiin xagga macnuhu isu bedelayaa si wax laysu diiday shaygaa didkii oo kale bal maalan mithaalka uu dhigan doono xagga hoose mee kuma sugan uu sharxa kasoo naqlinayo haddii imaka shaksi aan ku nidhaahno qum oo kale kac siiqadii amarku ama waxaan la doonayaa ee laga rabaa waa inuu istaago ama uu kaco taasi imanka dee waxaan odhanaynaa lafdi markaan eegno waa amarun oo nahyi ma jiro asalahaan laakiin xaggii macni marka la eego qiyaamka fulintiisu ama kicitaankee uu laba yimaado muxuu keenayaa laasimsanayaa wixii qiyaamkan cagsi ama did u ahaa inuu ka tago oo laakiin weliba maanta waa mutacadid oo waxa weeyaan dee qiyaamkii maxaa u dida fadhi oo kale uu fadhiyo jiibsi uu jiibsado sujuud uu sujuudo rukuuc uu rukuuco intuba qiyaamkii ma aha marka maxay noqonayaan oo xaggii macnaa uu noqonayaa iyadoo loo diidayo hadduu saasoo kale coddaad kala duwan lahaa iyadoo loo diidayo wax kasta oo isaga did u ah waayo waa inuu la yimaado haddii kale wax uun didkiisa ka mida uu ku dhex jiro amarkiima gudan weeye amarkiibaan la gudan waa wuxuu hadduu dhowr didi leeyahay hadduu did keliya leeyahayna didkii unbuu noqonaya bal maalan haddii ruuxii lagu idhaha uskun xasiloonow isaga cagsi ama did keliyuu yeelanayaa waa alxaraka waxaa macne uu noqonayaa dhaqdhaqaaqan hadduu dhaqdhaqaaq u wado dee amarkii labu iman weeye marka amarka la amray waxan ayaa xagga macnaha lafdiga maa lafdigii sukuunun baa la amray wax kale lama odhan lafdigu waa ka laakiin xagga macnaha muxuu kulansanayaa didkiisii dee si uu waxan u fuliyo amarkan u fuliyo didkii inuu kala dheeraado marka xaggii macnaha wuxuu ka noqday nahyi can did hadduu adaad dhowra leeyahayna adaaddii oo dhan baa loo diidaya hadduu did keliya lahaana sida mithaalka aan sheegnay didkaa keliya ayaa loo diidaya bal taasi iyadu waa mid masalada nahyiguna kollay taasay noqotaa cagsigii oo sanoo kale noqonaysa oo haddii shay loo diido ruuxa waxa ay tahay didkiibaa xagga macnaha la faraya laakiin waxay ku kala duwan yihiin tan waxaan yidhi bal imanka haddii ruuxii lagu yidhaaho qum lagu yidhaaho kac la yidhaaho wixii qiyaam u didkaay oo dhan baa loo diidayaa xaggii macnaha taasi way ka dunaanaysaa hadduu wuxuu dhowr did lahaa mid ahaanun baa la leeyahay la faraya oo bal maalan ruuxii haddii lagu yidhaaho imaka kaba soo qaado imaka laa taqum ha kicin tan cagsigaba ha kaba dhigto waa loo diiday xaggii macnaha wuxuu noqonayaa abdaada uu leeyahay mid ka mida la farayo ee hadduu fadhiisto qiyaamkii lamu iman hadduu jiibsado qiyaamkii lamu iman nahyigii waa ka dheeraaday hadduu rukuuco ama sujuudo qiyaamkii waa ka nahyigii kolley waa fuliyeyno abdaadii inay mar keliya lama wada iman karen mid ahaan inuu ku dhex jiro ayun baa la faraya hadduu daakin did keliya lahaa ee kii unbaaba nahyi ay xaggii macnaha amar kaba noqon bal intaa weeye inta uu inoogu sheegay arrinkuna waxa weeyaan waa si wixii loo fuliyo oo ficilkii ama leloo yimaado ayaa wuxuu laasimsanayaa dee wixii didkiisa ahaaye lagaga shuqloomi lahaa in meeshii laga tago wa min asxaabina asxaabteenna waxaa kaba mid ah kolley waa imaamulxaramayn iyo khazali iyo amid iyo ibnu xaajib iyo siday doorteen man qaala kuu yidhi laysa binahyin can diddi dee lafti ahaan hadday tahayna waa sax waxaani nahyi ma ah amarka wax laysfaray nahyi didkii laysu diiday ma aha wahuwa qowl muctazila muctaziladna barhkood qowlkood weeye bal haddaanay wada odhana taas oo kollay qolooyinka tan iyagu qowlkan qabaa waxay leeyihiin waxaa dhici karta ruuxu amarkan in la bixiyo iyadoo qalbigiisaba aanay ku jirin ruuxa amarkan bixiyey ee qalbigiisaba uu qaafil kaba yahay adaadii saasoo kale ay qaafil kaba tahay taasoo kale ayuu noqonayaa markaa amarkan ee lafti ahaana kolley waa taase laakiin xaggii macnaha wadaliilu calaa maa qulna calaa maa qulna lakin wuxuu leeyahy waxa u daliiyay saaca nili oo amarka shay laysfaraa waa nahyi can didiya xagga macnaha anahu laa yutawasalu lama gaadhayo ilaa ficli lma'muuri wixii ma'muurkaa in la sameeyo alma'muuri bihi wixii la isfaray in la sameeyo ilaa bitarki dambi dhidkii oo laga tago uu mooye fahuwa ka dahaarati fi salaati dahaaradii salaada weeyaan oo salaadii aan lala iman karayn ma'muur bihigeed haddaan dahaaradii lala imantana dee wixii lama fulin karo haddaan wixii didkiisa ahaa aan lalaba iman oo haddii bal maalan taas oo kale maalin soomkeed la isfaro dee didkii iftaar buu ahaaye bal maalan nahyi baana noqone hadduu iftaarkii iskaga jiro soomkii lamu iman weeye bal markaa taasaa u daliila almru bishay inuu xagga macnaha didkiisa ka yahy bal suurooyinka uu leeyina waa taan sheegay faslun bal kolle waxaa laga yaaba inaynaan wada dhamayn karin ee intan ka gaadhan yagi faamaa idaa umira haddii la amro bijtinaabi shayin kolley ma laa yatimu baa weli inoo socoto uunoo dee suurooyin kaleo nimaana hore kusoo aragna yeelatay idaa umira haddii la amro shakhsigii bijtinaabi shayin shay ka dheeraantii walam yumkinu aanu u suurtagelin alijtinaabu dheeraantaasi ilaa bijtinaabi hayri inuu wax kaloo heyrkiia ka dheeraado un mooye fahuwa calaa darbayni laba qaybood buu noqon waa arrin kale waa muqadimat lxaraam tani bay noqon ama waxaaban odhan karnaa ma laa yatimu markaas ijtinaabu lxaraami ila bihi shaygii ama tarku lxaraami ilaa bih xaraamtii oo laga tagaa waxaanay ku taab noqon in isagii lala yimaado mooye tii hore muqaabilkeed bay noqonaysaa markaa waxa ay tahay shay baa laysu diiday waa layskaba nahiyey shaygii layska nahiyey ka dheeraantiisa ayaa wuxuu dee isaguna laasimsanayaa in wax kale uu laga dheeraado waxaan kale hadduu yahay wax isaga un qaybihiisii ama shardigiisia sida zinadii baa laysu diiday tarku zina muxuu laasimsanaya muqadimaadkiisa in laga tago taasi waa saxo malaa yatimu tarku lxaraam ila bihi fahuwa xaraamtiibay noqon waayo muqadimaadkii si kale loogama tegi karaba ama dee waxyaalaha isagabay wasiilo uba yihin laakiin imaka halkan maxay noo imanaysaa shay baa laysu diiday shaygii si looga dheeraado ayaa wuxuu keenayba shay marka hore iska mubaaxa isna in laga dheeraado haddii kale oo kaa lala yimaado kii laysu diidaa lagu dhacaya taa xaalkeedu muxuu noqon say arrintu noqon tii buu tafsiil gelinaya laba qaybood weeye buu ihi axaduhumaa an yakuuna fi ijtihaadi jamiici mashaqatun mid ahaani waa dheeraya hadalka koway dadkina way kala shaqo tegayaan de xataa anigaaba meesha masaladuna kole waxay u yar baahantahay in bal waana masalo imaka kutubtii hore usulkayd aynaan kusoo arado inagu cusub de maya waaba safxadan dhan bay qaadanaysaayo dee in qaybaheeda oo dhanna lays wada raaciyo kolley casharka halkaa inoogu joogo allah subxana wa tacaala faslon فأما إذا أمر باجتناب شيء ولم يمكنه الاجتناب إلا باجتناب غيره waxaa inoo horeeyay halkii maa laa yatimu lamru ilaa bihi fahuwa waajibun ama dee suurooyinkiisii baa inoo horeeyey oo taasi waxay ahayd wax bal matalan dee waajibkii lala imanayay oo keensanaya waxaan isaga kii dee waajibkiinise isagii lays amray aan ahayn oo la sameeyo si isagii loo fudhin karo fasalkanna wuxuu noqonayaa dee bal matalan waxyaalahan laynoo diiday ee laynaga xarimay ka tagooda waajiba oo waa xaggan imaka ay waajibka iska raaciyaan ka tagoodan laga tegayaa waajiba haddaba ka tagaas dee waajibka ahaa haddii dee uu isaguna keensanayo waxaan wixii markii hore layskaba xarimay ahayn in isagana laga tago haddii kalena aanay suurtagal ahayn ama ay adkaanayso in wixii xaaraamtaa lagaba tago suuradaas weeye imaka halkan markan jaanibka kale kaba eegnayna ka tagaa waajibhaaye wuxuu soo gelaya un maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun tibuu jaanibkaa kaba soo gelin ama muqadimat lxaraam baaban kaba cabiraynaa siay barhkood kaba cabiraan bal markaa masaladaas baa halkan inoogu imaanaysa tii hore haddaan kasoo baxnay wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala faama idaa umira haddii shaksigii la faro oo dee xaggii shaarica laga faro weeye biijtinaabi shayin shay dheeraantii la faro oo dee ficilkii imika taasi waa ta aynu soo aragnay samayntiisoo waa kii ama amarka ama waajibka laba odhanayay shay in laga dheeraado faritaanka la ysfarayaana waa nahyintii wax in la sameeyo layskaba nahiyayo dee ka tagiisa ayaa waajib noqonaya ka tagiisaa la ysfaraya hadday taasi dhacdo walam yumkinhu aanu u suurtagelina ruuxii ma'muurka ahaa bal matalan ma'muur alijtinaabu dheeraan uu ka dheeraado waxan dee la faray inuu kaba dheeraado ilaa biijtinaabi hayrihi isaga kayrkii oo mubaax marka hore ahaa asalkiisu mubaaxa inuu ka dheeraado mooye oo ka tagii waxaan laga tegayaa wuxuu laasimsanayaa in wax aan marka horeba laysu diidin oo asal ahaan aan layskaba nahiyin oo iska mubaaxba ahaa in laga dheeraado ayuu keenayaa markaan eegno kan kayrkan uu sheegaya kayrku waa mubaaxaadkii oo waxyaale aan sidiisa laysu farin in laga dheeraado markaa kaas markan gooni ahaantiisa u eegno dee wax iska bannaan buu ahaa wax ruuxa loo diidaya ma ahayn ee laakiin ka tagii waxaan laysu diiday laga tegilaa ayaa isagii soo jiidanaya haddaba markaa wuxuu hi fahuwa calaa darbayn kaa laba qaybood buu noqon oo dee guud ahaanba ha laga wada dheeraada uun ma noqonaysa maanta halkan tafsiil baa gelaya laba qaybood buu noqon qayb laga wada dheeraanayo markaa shaygii markii hore laysdee laysfaray in laga dheeraadiyo manhiga ahaa iyo ama xaaraanta ah iyo waxaan kale sidiisa marka hore mubaaxa u ahaa ee laakiin isaga ka dheeraantiisa ay keentay in laga wada dheeraadana way imanaysaa inaan laga dheeraadna way imanaysaa marka tafsiil baa la gelin marka wuxuu laba qaybood buu noqon axaduhumaa labadaa darbi mid ahaani an yakuuna waa inuu yahay oo uu ku sugnaanayo fi ijtinaabi ljamiici dhammaanba ka dheeraanteeda hadduu yahay shaygii asaale ahaan laysu diiday weeye waayo waxna asaale ahaan baa laysu diiday waxna istilzaamkan kale ayaaba keensanaya uun in laysu diiday marka hore wax laysu diiday muu ahayn haddaba haddii dhammaanka dheeraantooda laga wada dheeraado oo kii isagoo asaal ahaanta laysu diiday iyo kan kaleba in laga wada dheeraado haddii ay kuba sugnaana inuu ku sugnaanayo weeye mashaqatu mashaqa ay kuba sugnaanayso taas oo waan laga tegi karayn dhib baa ka imanaysa haddii laydhaha ha laga wada dheeraado ha laga wada fogaado fa yasqudu waxaa dhacaya xukmu lmuxarami fiihi kii muxaramu fiihigaa xukumkiisiibaa dhici wayasqudu waxaa dhacayo canhu ruuxii ma'muurkaa kaba dhacaya fardul ijtinaabi dheeraantan waxan inuu ka dheeraada ay faradka ahayd baa kaba dhacaya oo wax bannaan bay noqon mithaalka waan arki doonaa waaba kan wahuwa kamaa idaa waqaca hadduu kuba dhaco weeye filmaa-i biyihii alkathiiri badnaa najaasatu najaasa ay ku dhacdo aw ikhtaladat ama ay ku darsanto ukhtuhu walaashii oy ka dheeh gasho oonu ka soo saari karayn ka garan karahaynba binisaai beledin beled weynba dumarkii bal suurada hore biyuhu dee kollay culimmadu haddii biyaha badan ay nijaase ku dhacdo aqooshii macruufka ahayd ee kutubta fiqigiyo dee shuraaxda axaadiidaba inoogu sugnayd baa kollay iskaba jirta oo qolooyin iyagu dee biyaha badan nijaasii ku dhacday ka dhigay inay dee keenaysa ijtinaabkaas inuu dee biyuhu ay badoo kala noqdaan mooye ama wax macnihiisa la noqdo mooyaane se halkan kolley xanafiyadoo kale qowlkooda uu yahay iyo kuwo iyo dee taqayurun u eegeen wax kale uba eegin iyo kuwo bal iyagu dee qadar eego hadduu laba qullo wax ka yar uu yahayna dee ka dhiga taqayur la-aanba inay wixii ku nijaasoobayaan hadduu intaa gaadhoy kasradatay kaba dhigaanna ay tahayna taqayurun u eega bal kollay aqwaashii macruufkahayd baa meesha jirta haddaba halkana kollay waxaa haddii dee biyahan badan nijaastu ay ku dhacdo waa biyo badan kasoo qaad dee qulateynkiiba inay kaba badayin ama ay gaadheen oo kale nijaas ay ku dhacdo haddaan eegno xanafiyada usuusheeda iyo dee say halkan usuushoodu ay tahay oo biyuhsooda waa jawharka ilaahay subxaana wa tacaala sanama waxaan dee uu inoogu abuuray ee daahirka ahaayo iyagu un isma bedelayaan oo isuma bedelayaan nijaas isuma bedelayaan saa daraaddeedna hadday dee nijaasi ku dhacdo iyaga duhuuriyadoodii way jirtaaye nijaasna waa la jaaro waa la deriso waa tan kuba dhex jirto inagu daahir ahaan kama soocayno biyihiina ismay bedelin oo nijaasnimo isuma bedelayaane laakiin dee isticmaalkii biyahan la isticmaali lahaa ayaan suurtogelayn in lala isticmaalo nijaastaas mooyaane bal markaa taas taasaana dee masalada halkan keenaysa waana marka la eego usuushooda dee qolooyinkan sida dee shaaficiyala dee biyihii haddii ay nijaas ama doorisay ku dhacdo ama hadday dee yari ay ku tilmaamayaan ay laba qulladood kaba yaryihiin nijaasti way dhex gelaysaayo biyaha naftooda isbedelaya kollay shay keliyaan markaa haysanaynayo oo iyaga waxaa la arkaa inaanay asalkoodii imaka tani waafaqin masalada sidan uu markaa mithaal ahaan loo soo dhigtay bal waxaan eegaynaa un dee waa si guud iyo masalada iyo kollay qolooyinka asalkooda ay waafaqayso oo bal markaa waxa ay tahay shay baa jira nijaastii ah oo la ysfaray in laga dheeraado dheeraantii nijaasta laga dheeraan lahaana dee kol haddaan gaar ahaan looga sooci karayn biyihii wuxuu keensanayaa dee si aan iyadii loo isticmaalin waa si aan loo isticmaalin iyadii loo isticmaalin in biyaha ay ku jirtana laga dheeraado ayuu keensanayaa oo markaa wixii laysfaray maanta in laga dheeraadaa nijaastay ahayd iyadaana asaal ahaan waxaan laysku waajibiyey in laga dheeraado ahayd biyuhu waaba shaygan dee bannaan ee la ysfaray in la isticmaalo haddaba in isticmaalkii maanta aan biyahan isticmaali lahayn ayaan suurtagal ahayn in dee nijaastiba inay kuba jirtay lala isticmaalo mooye waa markaan ka dhigno inay biyuhu soodii iskaba yihiin laakiin nijaastani ay dee la jaartay aan lagana sooci karayn oo kale kolley kaa asusha xanafiyadun bay waafaqaysaa bal taasi waa mid markaa waa suura ama suuradan labaaduu sheegayaa kasoo qaad ama walaal ha noqoto ama ruux maxrameh ayaanu wuxuogayahay beledkeenan aan joogno maxramkiisii oo dumari inay joogto laakiin ma garanayo oo dee ismay aragba adigu ma garanayo beledkiina waa joogaa dee beledkiina dumar badan oon kaloon la tirin karayn baa jooga oon la tirin karayn baa jooga inuu guursado ayuu doonayaa dee haweenay guursado dee waxaa markaa meesha wada jira maxaa jira maxramkii in laga dheeraada dee cadnimo ahaan ka dheeraantii uu ka dheeraan lahaana waxay keensanaysaa dee dumarka uu ka soo saari kari la iyo dhammaan inuu ka wada dheeraado eeg waa iyadii inuu ka dheeraado ama nikaaxan aan banaanayn maanta asaal ahaan aanu banaanayn inuu ka dheeraado ayaa kol haddaanu ka garanahayn muxuu keenayaa dumarkaa dee badan ee beledkaa kuba sugan guud ahaan inuu ka dheeraado hadduu ka wada dheeraado buu odhan karaa waan ka dheeraaday maxramkay ee haddii kale dee mid kastaba way ixtimaalaysaa inay iyadii noqoto kol haddaanu isba garanahayn markaa bal taas oo kaleba weeyaan beledna wuxuu uga cabiray waa dad aan la tirin karayn la koobi karayn inay meeshii joogaanoo dad yaroo kooban waa gaaroo xukun kale yeelanaysa haddii dadkan ay kaga darsanto u kasoo saari laya ay tahay marka imika halkan waxaa meeshii iman masaladii idaa umira bijtinaab shayin walam yumkinu waxaa la faray ijtinaab nikaax luqti matalan ijtinaab nikaax luqti qadcanna dee wuxuu ku xidhnaanayaa nisaa lbaled ajmac dumarkii beledkaasoo dhammaan laga wada dheeraado taas baa la yaqiinsanaya inuu kaba dheeraaday laakiin maxaa jira imaka halkan dee ruuxii guur waa u baahan yahay dadkiina dadkaa la tirin kara ma aha haddii la yidhaha ka wada dheero waa salaam faraha ka qaadna mashaqo adag baa ku sugan waata uu sheegayo an yakuna fi ijtinaabi ljamiici mashaqa marka taas oo kale muxuu yidhi imaka jawaabtii ka dhigay arrintii falaa yumnacu ruuxii looma diidayo min alwuduui weysaysi bilmaai biyaha uu ku weysaysto walaa min nikaaxi nisaai dalika albaladi beledkaas dumarkiisiina ama dumarkii beledkaasna inuu cid mid kamida guursado arrinkaasi haba jiree looma diidayo waayo haddii la yidhaha salaam biyaha farac ka qaadba ama dumarkaas beledka intaa leegee uu kuwa nooliyuu dhex jooga inu dee meel kala tegahayn waxba ha ka guursanin mashaqo adag baa kaba imanaysa waxayna dee wax yaroo kooban buu noqonayaa marka dadka aada u badan loo eego taasi bal waa suura hadda biyahan ku yar aan dee ku noq aan ku celinaya hadalkane markan falaa yumnacu min alwuduui bilmaa qolooyinkan ahlu cilmiga ka miday usuushooda tahay biyuhu hadday nijaasi ku dhacdo oo dee bal matalan ay ku dhacdo yaani doorininbe kol hadday xad mucayana kaba yaryihiin inay biyihii mutanajas noqonayaan oo kale hadalkani ma imanayo agtooda ma imanayo dee biyihii way isbedeleenba oo waata nijaasa loo xukumaya hadday badan yihiin intaa xaddii gaadhaan boo tagayur kuba yimaadana waxa weeyaan dee taasoo kale wey haddaan tagayur kuba imanna dee wixii waaba wax mustahalaka waa ku dhex baaba-ayo waana wax dee khabad uu iskaba daafacaya ama uu xambaari karo oo iyadna weysadii asal ahaan hadalkani baabkani ma imanayo ee wuxunbuu imanaya qorooyinka usuushooda ay tahay biyu inaanay ina isbedel ahaynba waxaana wax dee la jaaraya oo ha ku dhex jiraba ee laakiin biyi isma bedelayaani waan laga dheeraan karaynun isticmaalkii najaasadii dee in biyahan lagaba dheeraado mooye kolliban waa ususha xanafiyadu inay taasi waafaqaysaan wala min nikaaxi nisaa'id albaled bal taasi waa suuro wathani qaybta labaad ama darbiga labaade allaa yakuuna waa inaanu noqon fijtiaani kuma sugnayn fijtinaabiljamiici dhammaan in laga dheeraado mashaqatun mashaqa aanay kuba sugnayn oo hadduu waxaan iska wada daayo wixii asaal ahaan la isugu diiday eeg shayna asaal ahaan baa la isu diidayaa shayna caaridkan ishtibaaha imaka halkan eeg haddaan taa dumarka un qaadano walaashii asaala ahaan ama tii maxramkiisa bay xaaraam ka ahayd dumarkana maxaa keenaya in loo diido waa caaridul ishtibaahun iyagu waa u banaan yihiin laakiin ishtibaah baa jira caaridal ishtibaah baa keenay kuwana waa asaal ahaan waxii la isugu diiday haddaba haddii kuwaas in laga wada dheeraado oo carabkan ishtibaahu markuu yimina laga wada dheeraadaa way adag tahay kol aduu dee dadkaan maxsuuriintaan ay yihiin ama maxsuuraadka aan ahayn imika halkan laakiin waa suuro kale oo haddii uu labadaba farax ka wada qaado wixiiba iska wada daayo ina wax culaysa iyo wax mashaqo ruuxa uga imanaya ma jirto fahada calaa darbayni kaas baa laba usii qaybsamaya axaduhumaa midkood an yakuuna inuu yahay almuxaramu waxaan xaaraam tahay waajibka uu yahay in laga dheeraadaa mukhtalidan bilmubaaxi shaygii mubaaxa ahaa ee bannaanaa mid dhex galay oo ku darsamay wadalika kanajaasati fi lmaai lqaliili nijaastii weeyaan biyaha ayaa ku sugnayd welina waa asalkaa horun bay kuba socotaa qolooyin kale way isbedeleen wixii ee imka waxaa inoo yaalla uun imika shay banaan iyo shay kale inooma yaalla shay keliya inoo wada oolaya ee kollay waxa weeyaan wuxun bay qoladaan tilmaamaba asalkooda waafaqaysaa tan wljaariyati jaariyadiiba weeye waa adoontii dee waqtiyaday jirtay almushtarakati bayna arajulayni laba nin ka dhaxaysay fayajibu suuradan waxaa waajib noqonaya ijtinaabuljamiici dhammaan in laga wada dheeraada ta hore maxay tahay un waa biyo yar buu leeyahay oo xaddii qulateenkii kaba yar oy nijaasi ku dhacday hadda hadday dee madaanay doorinba taas ay ku dhacday haddaan usuushii shaaficiyada eegno biyihii kal hadday dee xadda haddii xanafi xanaabiladna waxba aanan kaba reebinba waayo madhabtii shaaficiya qadiimba waxay ahayd inaan biyuhu inay taqayuraan mooyaane oo awsaafteeda mid kamid isbedesho mooye wax ku dhacay aanu nijaasaynayn ha yaraada hase badnaado kumay sugnayn taxdiidka qulateynku waana riwaaye imaam axmed dee madhabtii jadiid baa tan ah waana riwaayada mashhuurka imaam axmed iyaduna taas oo in dee taxdiidkan qulateynku xadiidkuna horta waa xadiida saxiixa qulateynka kuba yimi oo dee waa xadiida saxiixa weeye bal markaa haddaba wuxuu leeyahay biyaha yar ee dee taasoo kale ah markaan idhaahno wixii way biyihii nafsidoodiibay daahir u yihin weeye nijaastina way ku dhex jirtaa uun fogaantii nijaasta laga fogaanayeyna way adagtay maanta oo dee iyadii waxa weeyaan oo waxa weeyaan biyahan oo la isticmaalo waxa ka imanayon iyadiina in la isticmaalo suurada waana biyo yaroo laga maarmi karo oo la iska dayn karo wuxuu leeyahy faraha laga wada qaaday taasi keenaysa tan labaad uu sheegaya waxa weeyaan laba nin baa shuraaka kuwa adoonoo addoon way wada leeyihin milka lyamiinna ruuxa wamaa malakat aymaanukum way u banaanayd addoontiisa inuu ugu tago laakiin labadii milki ma kala soocna waa wax ka wada dhexeeya tegidii uu odhan lahaa waan u tegayaana milkigiisiioo keliya ma noqonaysa kii kale milkigiisiibaa soo geliyo ma kala soocnaanayso oo dee hadduu idhaha istimtaac baa meeshii imanaya mulkigaygii baanan u jeeda mulkigiisi kii kale mulkigiisii kama soocna oo taasi waxay keensanaysaa on ruux kale milkigiiyo waxaanu lahayn oonu shaqo ku lahayn wax u baneeya aanu jirin inuu dee u taga ayaa meeshii imanaysa marka taas oo kale iyada sida suuradii hore mashaqa uga imanaysa ruuxu magaalo dhan dumarkeedii in la yidhaah kuma wada banaana isagoo halkaasuun jooga mashaqo adag baa ku sugnaydoo waa taa ay dhacday taasi dee ishtibaahuna waa ishtibaah kooban buu ahaa oo haddii waxaa dhici karta hadday dee kumayaal iyo kumayaal noqdaan jus aad u yar baa dhici kahay dee walaashi ama dee maxramkiisu kaba noqonaya tan laakiin waa waxaan khaaskee keliya oo markaa waa dhammaan waa ka dheeraanaya dee ma banaanaanayso kol haddii ay tahay taa la wadaagsanayo in mid adigu dee midkood ku adigu dee markaa istimtaaco taasi ma banaananayso waayo milki kalaa jira waxaan banaynayn baa jira bal taasi waa midoo waa wax isku darsamay oon la kala sooci karin marka uu yahay waa laga wada dheeraanayaa buu leeyahay mashaqana aanay ka imanayn iska ilaalintiisa wathani ka labaad an yakuuna hayra mukhtalidin waxaan muba banaanaa iyo waxaan aan banaanayne in laga dheeraada ay waajibka ahayd midda isku jira ma aha oo wixii aan banaanayn kii kale ma dhex gelin laakiin ilaa laakina anahu shaniya laa yucrafu lama garanayo almubaaxu kii banaanaa bicayni cayn ahaantiisaan la garanayn meeshii iskuma jiraan way kala soocan yihiin laakiin waa la kala garan laayahay fa hada calaa darbayna laba qaybood bu weeye oo imika tan oo kale maxaa imanaysa dee abwaab badan bay gashaa horta masaa-ilshana waa masaa-il waaweyn weeye oo kutubta fiqiga haddaan eegno dee abwaabu dahaaro oo kale masaa-il kusoo ku timaada weeyaan abwaabu dabaaix oo kalena dee haddii neef la gowracay ama gawriciisu hagaagsan yahay neef aan la gowricin ama ruuxaan dabxi u ehel ahayn uu gowracay la kala garan waayo oo kale waa xaggii dabxiga tani waa mudakaat tana mudakaat maaha midna way banaantay midna ma banaan laakiin lama kala sooci karayo labadiba dee waxaa la keenay meeshiio in waxa weeyaan calaamaha ku kala soocnaana maba jirto oo kale bal taas oo kale iyadna abwaabu dabaaix bay gashaa baabay iyaduna waxyaalahaas ayay iyo baabkeedu way soo gashaayo neef ama xoolo lasoo dhacay haddii sayladii la keenay ama neefkiio laogyay dee neef lasoo dhacay ama lasoo xaday inuu jiro dee xoolihii kalena ay joogaan oo kale ishtibaahni waa imanaya oo dee mid banaan iyo mid aan banaanayn baa meeshii jirto oo kale abwaab nikaax dee way gelaysaa sadii mitaalka inoo soo socdoo kale waa masaa'il kolley weyno markan dee raadid guud aada haysato wixii isugu kaa xidhaya sa halkan oo kale caadi ruuxu abwaabtii kala duniyadu la tacaamulaya waayo waa tan qaacidadii guud buu haystaa laakiin waana dee culumtan ama cilmigan qawaacida fiqiga ama cilmigan usuulku arrinta weyne uu leeyahay oo ruuxu maaahidii axkaamtii iyo madaarigteedii kol hadduu dabdiyo furuucdii xataa haddii aanu mid mid uba maqlin ee wixii uu ku garanayo xukunkeeda ugu hanuunayu wataa laakiin ruux hadduu fiqiga caadiga abwaabtaa kala duwan waxaa la arkaa jusiye kastaaba gaar bay usoo martay wix isugu xidayaa ma jiraan inay waxaan calaaqa leleeyihiin ay calaaqa wada leeyihiinna maba ogo oo kale markaasaan leeyahay kutubta fiqiga masaa-ishani roolkaa kala duwan bay ku jirtaa kutubtan alqawaacid alfiqiya la yidhaaho iyadu day masaladan si fiican ama suurooyinkeeda khaasatan juziyaadka markay qaacidadan dhigtaan waxa weeyaan u dhigtaa iyaduna qaacidadii ahayd ida ijtamaca alxalaalu walxaraamu guliba alxaraam waa suurooyinkeeda iyo meelahaasay kaga hadlaan iyadna masaa-ishan ay ku wada sugan tahay ama ida iqtada almaanicu walmubiixu qudima almaanicu qaacidada ah haddii wax wax manceeya iyo waxa wax badnaynaya ay meel ku kulmaan maanica la horreysiiya dee haddii xalaal iyo xaraam meel ay ku kulmaan xaraamtaa la qaalib yeela intuba istitaacaad bay leedahay waa suurooyinkan barhkood laga soo reebaya oo dee mustataayaad marka kutubtan alqawaacid alfiqiya caadiga ama alashbaah walnadaa'ir oo kale iyadana meelaha aan diin tilmaamay ayay masaa-ishan iyo qaacidadeeda iyo dawaabideedu ay kuba imanaysaa kutubtaa fiqigana way baahsantayba oo abwaabta kala duwan bay ku jirtaa dee kutubtii usuulkana waa masaladan ama ha la yidhaaho muqadimatu xaram ha laba yidhaaho ama markan maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibusan inoo taalla ha la raaciyo sababtuna inay xaaraamtiina tarkul waxa ku sugan shay in laga dheeraada ay waajib tahay oo waajib tarkiba xaggaasu waajibkii kasoo gelayayo imaka ka tagii waajibka ahayd ama waajibkii ahay in waxaan laga tago ayaa wuxuu keenaya wax kale oo aan dee sidiisa isaga banaana in lagaba tago bal waxaan leeyahay waa masaa-il aad iyo aad u muhima in had iyo goor maaahida guud iyo madaarigta axkaamtu ruuxu hadduu dee tasawur fiican u leeyahayna dee waaqacaad kala duwan oo kuba imanaya asilo kala duwan oo kala imanaysa oonu xataa markii hore dee naqli gaara u hayn ayuu haystaa wixii jawaab u noqon lahayo meelihii axkaamta ula laamilaa laakiin markay jus-iyaad yaryar oo kala duwan oo hataa haba badnaadeen uu mid kastaba gaar u xafiday uu yahay aanay wax isugu xidayaana jirin dee suuradii cusbayd ee kuba timi waxaa la arkaa inaanay dee waxba aanu kaba fahmin baa adkaanaysa haddaba waxaan leeyahay waa meel aad iyo aad u muhima dee kolleyna kitaabkii waan aqrisanaynaa beer aada u dheerna waaba looga soo kalahayayo dee rajayna man salaka dariiqa markaa cilmigu kuwa yadlubu fihi cilman salallahu lahu bidariq biljana ilahay inuga wada dhigo dadkaasa ugu soo kalahaya laakiin arrinta waxay keenaysaa raacasho badan way keeni haddii dee wixii in la fahmo in aada loo raacdo welibana ruuxu keligii maaha dee dadkii intii isku dhowaa ay yeeshaan dee si ay ku wada raacdaan si dee la ahaan jiray kutubta lagu aqrisan jiray mandiqada ama dee guud ahaanba arrin kalena way keenaysaayo umuurahani kitaabkan ha eegina dee sharax keliya mufradaad sharxa kitaabka kuma anfaco ruuxa sharax sidaasa ee kitaabkii fani buu kaga mid yahay funuun kalena calaaquu la leeyahay ruuxu dee inuu kitaabkii markuu hagaag u fahmo wixii kale uu helaye baabkaas ahaana inuu la daalacda oo waxa u furaya fahamkii ama dee idraagiisiina aada u waasicinayo oo ama ha noqoto kutubta aan tilmaamaya kaba baxsan faniga ama bal dee kitaabkii usuul kitaab kale usuula ama laba saddex kitaab oo kale usuulo mawduucii aada hagaag usoo raacateed tasawur fiican u yeelatay aad hagaag uga daalacato si bal wixii kale soo kordhay iyo wixii ay siyaadinayaan iyo kolkol bay isku mid yihin laakiin kana cibaaradiisu ay yar xidhan tahay kii kalena cibaaro ka fudud unu hadalkii kugu sheegaya halal kuwa kii un laakiin cibaarada baa kuusoo kordhinaysa la dabciyey ama cibaaro kale ayaa faham aanad kii hore kaba fahmin kuusoo kordhinaysa marka tan waxaan leeyahay dee waa raacashana kolley waa inay dhacdo gees kalena ibtilaac kalena oo lala daalacdo wixii fanigiina lala bal matalan taasa dee hadal badan oo meel lagu sharxayna ruuxa bal matalan dhibsado ee doono in loo laqbeeyo kolley nin laqba doonaya cilmi duma doonayo weye oo kolley cilmi ma rabo nin laqba doonayo haddaan dee nin aqoon sare ula ahay waxaan hagaag u wada fahamsan oo u baahan si la isugu saari lahaa wathani ka labaad oo bal imaka kii labaad muxuu dhigay kaa hore eg biyihii nij wixii nijaastii iyo biyihii waa isdhex galeen lama kala sooci karo gabadhan jaariyadan waa la wada leeyaho de waaba wax kaliyo milkigan iyo milkan kagama socno suuradan labaad waxa weeye shaygii mubaaxaana waa gaar shaygii xaaraam tahay in laga dheeraada ay waajibka haydna waa gaar in laakiin waa la kala garan la'yo oo muxuu idhi markaa saa sheegayo inoo soo wado biyo ayaaba laba weel ku kala jira mid waxaa la ogaa nijaasay inay ku dhacday midna waa biyo caadi ah labadii biyoodood iskuma jiraan mid baa dee ay tahy in laga dheeraado midna waa kii banaanaa in la isticmaalo laakiin waad kala garan weydo iska kaa galeen waa suurataas waxaa lamida laba maro oo mid aad ku ogeyn nijaas laba macaysoodood oo mid aad ku ogeyn nijaas inay ku dhacday mutanajis maanta tahay midna ay daahir ahayd laakiin tii ay hayd la garan waayo oo kale la kala saari waayo waa suura neefa la qalan ama laba neef oo la qalan oo tii dee gawracagaasan la gawracay ama ruux dee dakaad u heli gawracay iyo ruuxaan gawraciisuba banaanin mid uu gawracay ay meesha iskaleen oon la kala garanayn bal matalan taas oo kale iyaduna waa dee suuray noqonaysaa bal dee masaladii xaggii nikaaxana way imanoo taa hore dad aan la tirin karayn bay ahayde waa ruux maxrama oo maxaarimtiisii kamid u ogyahay dad kooban oo meel jooga inay ka mid tahay laakiin isna ma garanayo iyadna ma garanayso dee dadkiina waxaabu doonaynu kaba guursado waana wax yaroo tuukooban tabaniyo kasoo qad meel jooga oo kale bal taas oo kalena waa suuratii hore kala duwan bal waa umuuro iyaguna axkaam kala yeelanaya aga axkaamtan haddaba wathani an yakuna hayra mukhtalidin kuma jiro waxan ujeedadu waxaan xaaraamtiihi almuxaram hayra mukhtalidin bilmubax wixii mubaaxa ma dhex gelin ila lakin ilaada halkani waa bimacna isdiraak laakin weeye anahu shaniya laa yucrafu lama garanayo almubaaxu kii mubaaxa ahaa ee banaanaa bicayni cayn ahaantiisa ishtibaah baa maanta jira un fahada calaa darbayni laba darbi ayay kani noqotaa oo laba u kala baxaya darbin qayb yajuusu fiihi uu banaan yahay ataxari ijtihaad oo ruuxu bal inuu ijtihaado amaaraad iyo calaamaad iyo waxyaalo u fiirfiirsado oo markaa waxay noqonaysaa kii deeta uu ijtihaadkiisu yihi kan baa daahira kii uu iska isticmaalo wahuwa kaasna kalmaay biyihii weeye adaahiri daahirka ah ida shtabaha hadduu ku darsamo laga saari waayo uu dheeh galo bilmaay biyaa nijisi nijaas ah oo mutanajisan weeyaanoo dee biyuhu markii hore biyo caadiya oo daahir ahayn wax ku dhacayba weeyo asalkoodii hore iyagoo biyo nadiifay ahaayeen markaa waa la kala garan waaye oo kale fayataxaraa fiih wuu dadaalayaa yajtahid amaaraad iyo calaamaad iyaguu eegi markaa muxuu samayn wayastacmilu maa yu-adiihi ijtihaadu ilaa dahaarati wuxuu halkan isticmaalayaa wixii ijtihaadkiisu gaadhsiiya dahaaradiisa kolleyna waa madhabtii shaaficiya oo kale iyo taas aimada qaarkood baa le halkan taxarimo jira ha wada daadiyo ha iska tayamumo kolley odhanaya ee bal markaa intuu ijtihaado ixtiyaad la yimaado taxari la yimaado ayaa wixii ijtihaadkiisii uu gaadhsiiyey uu isidhi dee meeshii uu ka dhaqaajin waayo kan daahirka inuu yahay kiibuu isticmaali kii kalena uu iskaga tegi waa suura marka wa darbin qaybna laa yajuusu fi taxari darbigan waa kan eeg biyuu markii hore biyaha nijaasta ama mutanajiskii asal ahaan xaaraam umay ahayn biyo nadiifoo daahiro wax daari ku yimaaday ahayd ijtihaadkan baana dee tii waatana waa la ijtihaadaya laakiin darbiga labaad taxari meesha ma banaana haddii wixii xaaraamta ahaa iyo wixii mubaaxa la kala saari waayo waa in laga wada dheeraado oo taxarimo imanayso taasi waxay timaadaa waa marka mid ahaani shay xaaraam aslana uu ahaa inay kani biyahani xaaraam asalkoodii hore may ahayn wax ku yimi un weeye wax daari oo ku yimi un weeye laakiin marka waxaan labadan kan xaaraamtii xaaraamnimadiisu wax asala ay ahayd iyada markaa oo mid kaleo mubaaxa ku darsamo ijtihaad meeshii ma aha meel ijtihaad maaha waa laga wada tegaya waaba kan laa yajuusu fiihi taxari wahuwa kaasba waxaaba weeye mithaalan alkhtu walaashi ida ikhtaladat biajnabiyatin hadday haweeney ajnabiyaa ku darsanto dee waa haweeney maxramkiya ayaa mid ajnabiya adag waa in yaroo kooban dee dad ah ama laba ayaaba la kala garan la'yahay isagii ma kala garanayo idna ma kala garanayso marka taasoo kale iyada zawaaj uu guursado mid ahaan ma banaanaanayso maha dumarkii badnaa ee faraha badnaa tani lamid maaha oo waxaan kooban mid baana asaala ahaan xaaraam u ah dee waxaabay noqotaa isagoo dee mithaalkii halka layla yimaadaan dee zawjadiisii oo kale dee way dhici kartaa inaa naag aanu arag guursaday oonu arag oo malaan habeen iyadoo cidla socoto loo soo hoyo oonu kala saarayn mid ahaan tamatana mise tan oo kale dee midna uma dhawaan kara weeye midna uma dhawaan karo waayo markay noqoto nikaax ay noqotoiyo baabkeed abdaac asirkeedu waa xaaraam abdaac asalkeedu maa imaka ashyaada kale eeg ashyaadii kale asalkeediibaa xalaal noqonaya laakiin halkan asalkiisa xaaraam ah wixii ka banaanubaa ka banaanaada markaa iyada asalaan meel ijtihaad maaha ha ka wada dheeraada wey kole masaa-il dhowr oo kalaa timaado hadduu dee waxaaba timaado hadduu nin laba dumar uu lahaayo adigu dalaaqba ka dhacdo waa iloobay teebaa dalaaq teebuu furay oo kale iyo dee waa masaa'il meelaha soo gelaysa weeyaan oo dee meelahan ay aimadu kolley kusoo qaadaan kutubta aan idin tilmaamay ina kolley axkaamtooda ku arkaysaan walmaa biyihiiba weeye wahuwa lukhtu ama walmaau ida ishtabaha bilbowl kaadi hadduu ku darsamo ujeedadu kaadi malaa aan ur iyo waxba lahayn dee bal maalan kalbowl munqadici raayaxa iyo waxyaalaha tay kaba cabiri jireen iyo biyo ayaa la kala saari laya weel daataasi ay ku jirtaiyo weelbay ay ku jireen bal hadday dhacdaba weeye oo ay waxaan tana aanay wax lagu garto aanay lahayn kaadidu dee asalkeeda nijaasa ma aha biyo nijaasoobay ma aha asalkeedu nijaas waa ijtihaad meeshii markaa loo halaysku daro hala wada daadiyo dabadeedna ha iska tayamumo weeye fa yajibu suuradan waxay waajib noqonaysa ijtihaad waljamici dhammaan laga wada dheeraado bal waxaan leeyahay waa bab ama masaa'il aada u muhiima dee laakiin intan way ka weyn tahay meelaha kale aa ka dayaysaana waataan idin tilmaamo kutubta qawaacidulfiqiyana halkan aad bay mufiid u tahay meelahan باب الكلام في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به وي باب الكلام هذا كان باب الكلام هذا الكي لقبها اللي وي وبابكي في أن الأمر أمرك يدل إن دليل إن تصيه على إجزاء المأمور به وي وحي الله يسفري روحا كل هدو لبي مادو قدتانك وكقديو إجزاءنا وحن نقول براءة الدم وسقوط طلب روحا دي مركز la amray ee wixii la amray dimadiisii waxbaa fuulay oo dimadiisii way shuqloontay waxbaa laga doonayaa marka amarkani bimujaradi imtithaalihi iyo hogaansan uu hogaansamay amarku sidiisii ugu hogaansamay ayaa muxuu keenaya iyadoon daliil kale iyo waxa aynaan eeginba ama aan loo baahan dimadiisii inay beri noqotay dalabkii laga doonayo waxaan inuu kaba dhacay ijzaana taasaa macnihiisu yahay guditaanka uu gudayaa waa in dimadiisi ay beri noqonayso koladu wixii la yimi in dalabkii kaba dhacay bal masalada sideedana arki doonaa waa cinwaankiuna waclam waxaad ogaataa anahu shaniya idaa amara allahu ilaahay hadduu amro tacaala nasahnaya bificlin ficil buu dad amray cibaada buu dadkii faray lam yakhlu ma badhnaanayo alma'muuru waxaan laysfaray maye waa ciddii la fari weeye oo waa shaksigan dee waxa weeyaan ma'muurka ahaayee imika mukalafka ahaa ima an yafcala inuu sameeyo alma'muura bihi ma'muurku waa shaksiga ma'muur bihiguna waa wixii lays sameynaya ficilkii weeye wixii laysfaray inuu la yimaaduu sameeyo cala alwajhi wejkii uu sameeyo alladii wejkaasoo tanaawalahu lamru amarkani uu shamlinayo oo ujeedadu sii loo amray uun inuu u guto oo manaa cala alwajhi aladii tanaawalahu lamru wuxuu uga jeedaa waxba inoo soo socdee min gayri ziyadatin walaa nuqsaan intii magaca waxani ku dhacayay buu la yimi wuxuu ku kordhiyey ma jirto wuxuu ka dhimay ma jirto amarkani intii ku xasilayay unbuu laba yimi taasi waa suuro aw yaziida amase uu ka ziyaadiyo calaa maa tanaawalahu lamru intii amarkani shamlinayay ama amarkan dee ujeedadu magaca waxaan lagu idlaaqayay mujzig qadarkii mujzigaaba dhe qadarkii ruuxa kaba gudayay ayuu kuba daray wax aw yanqusa amase waxbuu ka nuqsaamiye oo bal maalan haddaan soo qaato rukuuc baaba layna faray miaal waayo wixii baa inoo soo socay si aan usii yar suuraysano rukuuc baa salaadeenii ku jirto warkacu oo dee taasi warkacu maca raakicin bal rukuuc baa layna faray rukuucduna qadar bay leedahay dee intan ay ku tacriifiyaan oo ruuxii oo foorursada dee xad gacmihiisu ay jilbihiisa ka gaadhayaan oo dee aqala shay-in ku xasila intaas baa qadarkii mujsiga ahaayey ziyaadadana waa isagoo dheereeya ruuxoo adkaartiiyo sii aqriyoo dheereeya intii dee la faray wax ka ziyaadsan oo hadduu doono uu ka dhimi kari laha hadduu doono waa ka dhimi kari laha uu ka tegi kari laha ayuu laba yimi qadarka ka nuqsaansanna waa isagoo wixii qadarkii mujsiga ahaa ama musaman rukuucu wuxuu ku xasilaya aan la iman waa fursadoo markiiba toosay un isagoon waxba dee waxa la yidhaaho waa rukuucay aan laba iman taasi waa nuqsaan haddaba saddexa xaalo mid bay noqon gudashadii ama samayntii wixii la samaynayay axkaamaheedna waa tan marka wuxuu yihi fain facala hadduu sameeyo ruuxu cala alwajhi wejkii uu sameeyo alladii wejkaasoo tanaawalahu uu shamlinayo u keenaya alamru amarkan hadda eeg hadaladana yar kala saaro uno waxa uu uga jeedaa cala wajhi aladii tanaawalahu amru waatan marka hore kusoo sharxo ujeedadu ziyaadana ma jirto nuqsaanna ma jirto qadarkii mujziga ahaa ee xaqiiqada waxan uu ku xasilayay ayuunbuu laba yimi taasuu laba yimi ajzaahu waa gudayaayo markaa daalika kaas oo ujeeddadu ficilka caynkaase uu la yimi waa ka gudaya ujeeddadu dalabkiibaa kaga dhacaya dimadiisii beri bay ku noqon nin wixii gutay buu noqon bimujarad ilamri amarkan la amree layidhi waxaa la kaalay ee uu sidiisii u gutay ayaa dalabkii kaga dhacay umakaa daliil kale oo caddeeya waxani inuu ka guday iyada looma baahnaba ama m looma baahna ee bimujarad ilamri buu taa kaga gudaya gudashadu hadda waa ta aan ku celcelinaya dimadiisiibaa beri ku noqonaysa dalabkiibaa ka dhacaya haddii markii hore ee la amray ay dimadiisii shuqloontay xaaladii waxay ku noqonaysaa sii hore maanta wax loo haysiya wax laga doonayaa ma jirto taasay noqon wa qaala bacdu muctasilati muctasilada bacdigood baa yihi iyaguba waa qeyb une alamru amarku laa yadulu cala lijzaai amarkan waxii la ysfaray la yidhi waxaa la kaalaya inuu wixii ruuxii ka guday hadduu amarkii waa sidiisii ula yimi weeye inuu ka guday wixii oo waxan uu yahay waxaa dimadiisii beri ka noqotay inooma cadaynaye bal yaxtaaju wuxuu u baahan yahay alijzaaw in meeshii la xukumo waxan inuu ka guday ruuxii oo dimadiisi ay markaas ay beri noqotay ilaa daliilin aakhara daliil kale adugu kale waa qowl baciida uun laakiin waxa ujeedadoodu ay tahay ama qolooyinka taas ama xagga eegeen ay tahay waxay leeyihin dee waxaan helaynaa iyadoo amar ruuxii uu gutay oo wax la faray oo haddana wixii aanay dimadiisii beri ku noqon oonay qado ka ridoyo waxay ka dhigayaan waxaan guda waa waxa ruuxa qado uu kaga nabadgalo wixii uu qadeeyo oo dee waxyaalahay soo qaateen waxaa kaa mid a bal xajadii faasidada ahayd ruuxu waa xajay waa ixraamtay intii aan taxalulkii hore la gaadhin say jumhuuri qabaan ama qabla wuquuf bicarafa haddaan dee iyada ijmaac ahaanta eegno ayaa haweeney uba tegay xajadiisii waa xaje fasahaaday maxaana la faray ruuxa xaalada caynkaasa inuu taam yeelo oo wixii u dhinaa uu laba yimaado dee haddana kamay gudine ila waa inuu marka dambe dib u qadeeya lagu yeelanayaa oo kaleba taas ba ayay tahay markaa waa suurada ruux baa iyadoo dee maalin ah ogaaday maanta inay rabadaan tahay niyadii hore ma jirto maxaa la faray inuu maalinta inta u hadhay imsaak laba yimaado maalin ka gudaysana maaha umuuro saasay la yimaadeen waxay leeyihin amarkii oo jira oo haddana aanay dee ruuxa qadihii oo lagu yeelanaya ayaa jirta saa daraaddeed daliil kale ayuunbaa keeni kara inuu waxaan hagaag uga guday amarkii waa u hogaansamay laakiin ijza ma aha taasay idhahdeen laakiin waxa ay tahay taa jawaabta oo koobani ruuxan xajkiisii fasahaadiyey ama niyadaa hore ee amarka sidiisii ulamu iman amarku waa isagoo wixii musaxiixaadkiisii wata wixii mufsidaadkiisii aanay laba socon markaas baa loo jeedaa hadduu laba yimaado wax kale uma baahna wixii waa kaba dhacaya tan laakiin ama wuxu dee isagiibaa wixii saxiix yeellaa ama fasahiyaa meeshii aan jirin oo kollay arkaantiisa ama shuruudiisa ama waxyaalo ayuunbaa wax maqan ama wax fasahaadiyaa kuma yimin wahada khadaun sheekhu wuxuu leeyahay qowlkaasi waa qowl khada ah waxyaalahay eegeenna waa umuurahaas baan leeyahay liannahu qad facala wuxuu sameeyey almaamuura bihi wixii laysfaray cala alwajhi aladii tanaawalahu amr wejkii amarkani uu keenayey ee dee amarkani uu kula dhacayay uunbuu u sameeyeyba fa wajaba markaa waxaa waajib noqday an yacuuda arrinku inuu u laabmo ilaa maa kaana calayhi wixii uu ahaa korkiisa kuma sugnaa qaala amri nusqooyinka qaarkood calayhi kumay sugnayn sia xagga hoosaba minba bada wuxuu uga jeedaa xagga hoose horey kusoo sharxeena laba kitaab oo makhduud ahaayo kuwa taswiirihiisa ama dee safxaadkii qaarna ay xagga hore ku taswiiran yihiin oo kale ayay dee midba ramsi u samayseen mid ayaa ka dhigeen iyo midba markaa labada makhduudo mid halkaa bada ramsigeedu ahaa calayhi lamay socon waxay ahaydun ilaa maa kaana qabla alamri waana hadal cad un oo ujeedadu amarkii horteed ama arinkan intaanu amarkani iman ruuxa dimadiisu beri bay ahayd markii amarkan yimi bay dimadiisi shuqloontay amarkii uu gutay khalaas dimadiisi maxay ku noqonaysaa sidii hore oo ah faraagu dima markaa dee waxa weeyaan inay tahay faraagu dima baraatu dima taas bay ku laabmaysaa un wey bal adigu masaladu waa taasoo horta suurada hore aan qaysano hadalka muctasile iska dhaafba hadduu ruuxu qadarkii mujsiga ahaa uu kala yimaado rukuuc baa la yidhi intii rukuuc lagu magacaabayay uun isagoon waxna ku kordhin oon sii dheerayn kana nuqsaamin dee wax rukuucnimada magaceedii ka saara aanun la imane uu intii uun laba yimaado khalaas wixii amarkii waa ka dhacay weeye waad u gutay taas iyadu waa mid hadalyada taas waajib baa lula yihahdaa kaasi waajib inuu leeyahay waxba inuu